subxaanaka allaahuma laa cilma lana ila maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim acuudu biاllaahi min alshayطaani alrajiim waid aataynaa muusa alkitaaba walfurqaana lacalakum tahtaduun waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla fatuubuu fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسigeena maanta waxa weeye dersigii sagaalaad ee suuraة البقرة waxa uu darsigeennani ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo kontonaad kana mid ah suuratu albaqara waxaynu ku soo guda jirnay inuu rabbi subxaanahu wa tacaala inooga warramayo nicmooyinkii faraha badnaa ee rabbi uu ugu nicmeeyey bani israa'iil isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkaasi raba in aynu ku cibro qaadanno waxau rabbi subxaanahu wa tacaala soo tilmaamay nicmooyin tiro badan halkanna aayaddani waxay tilmaamaysaa aayaadkani nicmadii afraad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bani israa'iil uu siiyey waxaanu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala wadkur xusnabi allow id wakhti dadkan u sheeg bani israa'iileyna xasuusta aataynaa aan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaab aan siinay kitaabkii towraad aan siinay waalfurqaana mid xaqa iyo baadilka kala iftiimiya aan siinay buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala waxaananu u siinay lacallakum si aad tahtaduun u hanuuntaan buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi leeya wadkur xus id wakhti xus nebi allow aataynaa aan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaab kii towraad aan siinay waalfurqaana kii xaqa iyo baadilkaba kala bixinayana aan siinay buli rabbi subxaanah wa tacaala oo towraada lacallakum si tahtaduun aad u hanuuntaan bani israa'iil ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay nicmo ahayd inuu rabbi subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muuse uu siiyo kitaabkii towraad ee hanuunka u ahaa ee xaqa iyo baadilka u kala iftiiminayey ee u caqli celinayay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo kitaabkii ay ku hanuuni laayeen kitaabkii u caddaynayey u qeexayey dariiqii dhabta ay mari laayeen inuu siiyey buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayaa maxaa yeelay kitaabkan aayaad buu ilaahay siiyey aayaadka uu siiyey mucjisooyin bay ahayn laakiin kitaabkan la siiyey waa kitaab alfaariq bayna xalaal walxaraam xalaasha iyo xaaraamtii buu kala caddayn xaqi iyo baadilkii buu kala caddayn ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka abuu siiye waa nicmo marka waxa lihi bani israa'iil kitaabka waxaa la idiin siiyey lacallakum la arkee tahtaduun inaad hanuuntaan meeda hidaayadii maxaad u hanuuni weydeen maxaad nebi maxamed aad u rumayn weydeen maxaad qur'aankan u qiri weydeen nebi muuse uu idinku dardaaro idinkaga tegay inaad rumaystaan ood raacdaan ilaahay subxaanah wa tacala markuu intaa tilmaamay haddana wuxuu tilmaamay nicmadii shanaad ee nicamka ilaahay subxaanah wa tacaala bani israa'iil uu siiyey ee halkan lagu xusaayo wadkur xus nebi allow wa id wakhti u sheeg ummadaada bani israa'iileyna xasuusta id wakhti qaala uu ihi muusaa nebi muuse liqowmihii xigtadiisi iyo qaraabadii iyo qowmkii uu ku yidhi yaa qowmi tolow yaa qowmi qaraabo xigto innakum idinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum nafihiinni waxaad ku dulanteen biitikhaadikum yeelashadaad yeelateeneed ka dhigateen ilaah alcijla dibiga ee qaraabo fatuubuu u toobadkeena ilaa baari'ikum allihii idin abuure idin jirsiiyey albaari abuurihiinnii idin jirsiiyey u toobadkeena waxaanad ku toobad keentaan faqtuluu laaya anfusakum nafihiinna oo ninkii dibiga caabuday ninkii aan dibiga caabudin ha dilo qoortaa ka gooyo ninkii muminka ahaa ee cibaadada dibiga ka dhowrsaday qoorta ha ka goro kii caasiga ahaa ee dibiga caabuday maanu istilnaa daalikum kiinaa oo inaad qoorta iska guurtaana ayaa khayrun lakum idiin khayr badan cinda baari'ikum allaha idin abuurtay agtii oo deetana fataaba toobad aqbalay calaykum korkiina oo idinka toobad aqbalay bal nicmadaa xasuusta nicmadaa xasuustoo deetana fataaba calaykum ilaah idinka toobad aqbalay ilaahi subxaana wa tacala wuxuu tilmaamayaa halkan nimankii bani israa'iil waa aayaddan iyo aayadda ka dambaysaba waxaynu ku arki doonaa arrin aad u layaab badan nimankii bani israa'iil waxay caabudeen dibigii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi toobadiinna waa arrin adag weey waxaa toobadiinnii laga dhigay ninkii wax caasiyey waa inuu dilo ninkii u xigay een ilaahay subxaana wa tacaala caasiyin ninkiinii caasiga ahaa kiinii dibiga caabuday ayaa la dili waxaa dilaya kii ugu dhowaa isagee ugu xigay een dibigan caabudin waxaa hubka isku soo qaata ila ninka ehelkiisii iyo kii dad ugu xigay markuu dila waa naftiisi weeye marka ilahi subxaana watacala wuxu leey kaaleen naftiina gura oo islaaya markaasaa bani israa'iil dhinacan hadday ka dhib badnaayeen dhinaca kalena cajiib bay ahaayeen way soo qaateen hubkii gawdaa laga saaray waa la isdilay markay intaa oo kun iska dileen ayuu ilaahi subxaana wa tacala yihi bas toobadiinna waa la aqbalay fataaba calaykum deeta uu idinka toobad aqbalay rabbi subxaana wa tacaala maxaale innahu allah huwa isagu atawaabun alla toobad aqbalid badan weeye alraxiimu naxariisto tudha weeye ilaahi subxaana wa tacaala markay ficilkii ku dhaqaaqeen ay fuliyeen ilaahi subxaana wa tacala uu ka toobad aqbalay waa nica min nicam illaah in dembigii dibi caabudka ilaahi subxaana wa tacaala uu ka masaxo maxaa lagaga masaxay kii wax dilay iyo kii la dilay kolba hadday xadkii oogeen ay gudeen ilaahi subxaana wa tacaala labadiiba uu ka dhaafay dembigoodii buu maydhay markaa rabbi wuxuu leeya waa nicme wadkur xusnabi allow id wakti xus bani israa'iilayna xasuusta qaala u ihi muusa nebi muuse liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qaraabo xigto talow innakum idinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum nafihiinii waxaad ku dulanteen biitikhaadikum yeelashadaad yeelateen eed ilaah ka dhigateen alcijla dibi eed caabudeen ilaah sokadii waar fatuubuu u toobadkeena ilaa baari'ikum allihii idin abuurta idin lahaa oo faqtuluu laaya anfusakum nafiina nin walba ninkii u xigay ha dilo daalikum sidaa oo inay barhkiinba barhka kale qoorta ka guraan ayaa khayrun lakum idiin dooroon oo idiin fiican oo idiin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin abuurtay agtiisa deetana fataaba calaykum oo idinka toobad aqbalay rabbi xilligaa xasuusta buuli rabbi subxaanahu wa tacaala nebi allahna ummadda u sheeg intii bay sameeyeen deetana fataaba uu idinka toobad aqbalay calaykum korkiina maxale innahu allah huwa isagu atawaabun alla toobad aqbalid badan alraxiimu naxariista weeye ilaahi subxaana wa tacala markuu intaa tilmaamay halkanna wuxuu tilmaamayaa mid kale oo intaba ka sii adag nimankii bani israa'iil ahaa markii ay dibigii layidhi isdila ay sidii isku dileen ee toobadii ilaahi subxaana wa tacaala uu ka toobad aqbalay ayaa waxaa dhacay in si ilaahi subxaana wa tacaala ay uga soo cudur daartaan gefkan ay galeen toobadoodina ay u xaqiiqowdo iimaankoodina halkiisii ugu soo laabmo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramay nebi muuse inuu raggiisii xushay raggii caqliga badnaa odayada ahaa uu waxbidayey amba uu dadkaba ka doortay ayuu xulay ina nebi aadam waa cajiib raggii uu xulay buu kaxeeyey wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajula rajulan limiiqaatina toddobaatan nin buu socday ilaahay inay la kulmaan buuna u socday xaggaas ay cudur daartaan wuu kaxeeyey wuxuu geeyey duur sinaa halkii markii la tegey waxay maqleen ay arkeen nebiyullaahi muusa ilaahay uu la hadlaayo uu amar siinaayo way joogaan waxay idhaahdeen muuse waa raggii uu doortay uu xushay ee uu wanaag ku doortay weliba waxay dhahan muusow may bay idhaahdeen annagu ku rumayn mayno ilaa ilaahay caddaan aanu arkayno ku rumayn mayno su-aashani ma aha shawq kalgacaylo iyo jacayl ilaahay araggiisa ay u qabaan ma aha sanay muuse ugu qabay uri rabbo inaan ku arkaan rabaa waa tacanut weeye waa madaxadayg ilaahay meedi hadalkiisi waa hadduu nebi muuse la hadlay inaan indhaha ka qaadnaan doonin waxaan doonayna calan cadaan inaan indhaha ku dhufanaan rabnaa baa rabbi subxaana wa tacaala bal u fiirso madax adayg iyo kani adayg iyo ina nebi aadan qooqiisu halku gaadhay wuxuu ihi ilaahay baan rabaa inaan arko ma ilaahay baad rabtaa inaad aragtaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku dhuftay dubihiisii waxaa dabooshay asaaciqa hanqadh danab baa ku dhacay dem markaasaa waa la waayay intiiba markay dhinteen nebi muuse uu calaacalay wuxuu ihi rabbow nimankan hadday sidaan ku dhintaan oon anigoo caddaysmo oo muruxoon waxba wadan aan laabmo ilaah waxay odhan doonaan nebi muuse ah shirqool buu sameeyey oo nimankii isagaa soo laayey rabbow haddaad doonaysa inaad aniga i halaagtid iyo iyagaba horaad noo halaagileed guryaha iyagii anagoo jooga adna halaagileed rabbow ha igu hoojin meesha ilaahay buu gacmaha hoos horsaduu baryey ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisa waxaa ka mid a kuwii sidaa loo dilay inuu dib u soo kaakiciyey rabbi subxaana wa tacaala wuu soo nooleeyey war inay soo noolaadeen bay is ogyihin ilaahay intuu dilay uu soo nooleeyey way soo kaakaceen waa nicma min nicamillah khalqi inta la dilo oo idabdarre ay sameeyeen lagu laayey haddana dib loo soo kaakiciyo ducadii iyo allabarigii nebigooda awgeed waa nicma min nicamiillah war bal nicmadaana xasuusta buli rabbi subxaana wa tacaala wa id wakti xusa qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina laka inaan ku rumayna lama arko ku rumayn mayno xataa nara allaha ilaa intaan ilaahay arkayno jahratan caddaanaan u arkayno oo fa akhadadkum ay idin qabatay assaaciqatu hanqadh iyo danab uu idinku dhacay wa antum idinkoon tanduruuna eegaaya sumadeed markaad dhimateen bacdigeed bacahnaakum aan idinsoo noolayno oon idinsoo bixinay min bacdi mowtikum intaad dhimateen bacdigeed lacalakum la arkee tashkuruun inaad bal inuun ilaahay nicmadiisa ugu shukri noqdaan buli rabbi subxaana wa tacaala waxaan idinsoo kaakicinay aanu idiin soo noolaynay lacalakum la arkee tashkuruun ilaahay nicmooyinkiisa inaad ku shukri noqdaan buli rabbi subxaana wa tacaala bani israiil nimankaabay ahaayeen wadkur xusnabi allah wa id wakti cus qultum aad tidhaahdeen bani israa'iilna xasuusta yaa muusa muuse lan nu'mina laka inaan ku rumayna lama arka ku rumayn mayno kuna rumayn mayno waxaad waddo xataa ilaa inta nara allaha ilaahay aan arkayno jahratan cadaan oo fa akhadadkum ay idin qabato idinku habsatay assaaciqatu hanqadh iyo danab wa antum idinkoon tanduruun eegaya oo dhowraya oo fiirsanaya suma dabadeedna bacahnaakum waanu idinsoo kaakicinay min bacdi mowtikum intaad dhimateen bacdigeed lacalakum la arkee tashkuruun ilaahi subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa inaad ugu shukri noqdaan waa nicmo min nicam illah subxaana wa tacaala ka mid ah ilaahina subxaana wa tacaala nimankan uu galay waa tii lixaad weeye ilaahay nicmooyinkiisu way fara badnaayeen oo nimankan bani israa'iil u galay halkan waxaan ku arkaynaa qeyb kaloo iyana cusub qeybtaasina waxa weye waa nicam fara badan oo isku wada dhex jirta bani israa'iil waxaa ku dhacay nebiyullaahi muusa intii uu dhex joogay ayuu ka quustay wuxuu idhi si aynu u galno baytulmaqdes oo gurigaa ilaahay aan u galno qole waxaa jirta xoog waaweyn qoomkaygio aynu ku kacno aynu la dagaalanno aynu ka saarno ilaahay baa inoo gargaari aan degna markaas guriga ilaahay waxaa la idhi muusow annaga hana rogin raggan waaweyn ee dhumucda waaweyn leh xoogga waaweyn leh iskama celin karna annagu laakiin idhab anta wa rabbuka faqaatila inaa hawnaa qaaciduun orodoo adiya rabbigaa israaca la dagaalama magaalada ka bixiya halka baan anagu sii farfadhiy markaad dhulkii soo nadiifisaan noo yeedha markaasaanu geli doonaaye bal u fiirsa tacanudka iyo kibirka iyo madaxadayga mee nebi muuse wuxuu kala soo dabaashay oo dhan mee nebi muuse dhulku la soo maray oo dhan mee nebi muuse iyo ilaahay subxaana wa tacaala markuu kolba wax u weydiinayey wanaaggii faraha badnaa ilahay u siinaya nicamkii maye wixii oo dhanba way hiloobeen waxaydhan geli mayna halkan baanu sii fadhiyi orodoo adiga rabbigaa la dagaalama ka bixiya markaad nadiifisaan baan anagana noo yeedha waa istihzaa weye waa fudaydsi ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhuftay ciqaabtiisii buu ku dhuftay maxaa ciqaab looga dhigay ilaahay wuxuu ku riday atiih wareer waxaa layidhaha afartan sannadood ayaad asqaysanaanaysaan dhulka dhexdiisa afartan sannadood maaha habeen iyo laba iyo saddex iyo afartan asqa bal u fiirso asqad waa jahwareer dhinacaad ka jeediya dhinacaad u socotaba aanad garanayn jihooyinkii iskaga kaa darsamaan barina galbeed kula noqdo galbeedna bari kula noqdo wixiiba isweydaar ay noqdaan afartan sannadood buu tiihi idinku habsanayaa baa lidhi ilahi wuxuu ku riday tiihi tiihi iyagoo ku jiru nebiyullaahi muusena uu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku qaatayba haddaba tiihi markuu ku dhacay dhib baa raggii ku dhacday maantay meel ka guuraan giddiga caawo maantoo lil bay geedi ahaadaan caaway meel furaan reerka berri unbay kaakacaan waaba halkiioo yaalaan halkii habeenkii hore oy haddana yaalaan war maxaa nagu dhacay xaggaynu u soconnay ilaan intay sii socdeen ba haddana dib u soo socdeenun jihadii baa iskaga daran way asqoobeen asqaa ku dhacday tiihi waa asqo markaasaa nimankii markay sidaa u noloshoodii ku dhammaysteen ay haddana waxaa iskugu darsantay dhowr arrin baa iskugu darsamay kow waxaa nebi muusew waa kan sahaydii yareedba way naga go'day gam waxba ma hayno ilaahay bal wax noo weydi aan cunada aan sahayno waa nagan wareersane ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey nicmo ayuu siiyey wuxuu siiyey hilib buu siiyey malab buu siiyey deeq buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala layihi cuna caba markaasaa nicmadaa un ka gurto oo ka midha gurto cunaa layihi ilaa iyagu ay dib ay yidhahdeen waa maxay waxaana waynu arki doonaayo haddana nabiyullaahi aayaddan say tilmaamaysa markaa hore waa intaa rabbi wuxuu leeyay wadalalnaa waxaan ku hadhaynay wadalalnaa waan hadhaynay calaykum korkiina waxaanu idinku hadhaynay alghamaama daruur wa anzalnaa waan dejinnay calaykum korkiina almanna malab amaba malab cad iyo wasalwaa hilib shimbireed ayaanu idin siinay waxaananu nidhi kuluu cuna min tayibaati maa kii kiisa wanaagsan cuna rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay nicmadan cuna rabbi wuxuu leey wamaa talamuuna namay dulmiyin annaga walaakine kaanuu waxayan anfusahum nafooda yadlimuuna kuwa dulmiyaya deeqdii sidaa ahayd iyo nicmadii ayadda dambe aynu ku arki doonaa iyagii baa iska joojiyey waxay dhan waa maxay ma hilib iyo waxaanu cunaynaa un malab iyo ma intan baanu wadi maalin walba ilahay wax kala muna siiyo iyagii baa nicmadii ba iska qaaday waynu arki doonaa marka nimankan laba shay baa ayaddani tilmaamay kow cadceed baa ku dhacday waa saxraa wey saxraaga cadceed ba cadceedanna haysa ilahay hadha nooga sameeya daruur bu ilahay duldhigay bilahi nicamkiisa eeg raggi ilaahay uu karbaashay ee ciqaabtiisa uu ku dhuftay ayuu haddana hoos iyo hadh u keenay markaasaa daruur bal dul socoto un eeg oo cadceeddaba ka qaranaysa saxraagan kole daanay geed haysan waxaa cajiiba haddana cunto la-aan bay sheegteen meelahan taagaga yaryar iyo geedaha iyo dushooda unba malab subixin bay soo kaceen oo iska soo goosanayaanba waa malab cad waa xabag way soo soo guranayaan halkan waxaa yaalla asalwa hilib hilib shimbireed waadiga arkide digaag baa meesha yaala digaagun dhade digaagan inagu markaas aada u naqaana waa hilib shimbireed ayaa halkan u yaala markaasaa laleey hilibkana cuna waxa weye malabkan iyo nicmadanna ku dhuuqa sidaabaa noloshiinu tahay cadceedna ma arkaysaanba ilaahi subxaanah watacaala waa kan idinka hagoogay markaas haddana wixiiba way hayn waayeen ayaadka dambeaynu ku arkay rabbi wuxuu leey wadalalna waan hadhaynay calaykum korkiina alkhamaama daruur baan idinku hadhaynay wa anzalnaa waan dejinnay calaykum korkiina almanna malab malab cad iyo wasalwa hilib shimbireed hilbo ayaanu idin siinay waxaananu nidhi kuluu cunaa min tayibaati maa kii wanaagiisa cunaa rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay deeqdan macaane udgoon cuna wamaa talamuuna namay dulmiin buli rabbi subxaanahu wa tacaala walaakine kaanuu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuun kuwa dulmiyaya buli rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadka dambeaynu ku arki doonaa dhammaystirka qisadan wabillahi towfiiq wsala allah wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu